asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee kawada marinka godoonsanee khaza waxaan maantoo arbaca ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saanada yuhuudda iyo heshiiska xabad joojinta marinka khaza oo meel wanaagsan marayo haddabaan ka horeyno duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay ku kaceen xasuuqyo hor leh oo ay ku shahiideen dad badan oo shacabreed ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kuwo kale aadu fara badan waxayna xasuuqyada iyo gomaadyada ugu badan ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza guri ay ku hooyanayeen dad barakacyaalla oo ku yaala magaalada deeril balax ee bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn bahallimaah oo ay ku shahiideen dad ka badan saddex iyo toban ruux oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux duqeyntan ayaan ahayd mid bareer ah oo ay ciidamada yuhuudda si kasaa u geysteen kanaalka alaqsa alfadaa'iya ayaana wuxuu sheegay in tirada dhimashada ay mar walba sii kordhi karto sidoo kale xerada nusiraad oo ina dhacda bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaas ay sababtay istishaadka in ka badan todoba ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kaloo aad u fara badan bariga xeradan ayaana waxaa laga soo tebinaya in ciidamada yuhuudiya ka geysteen weerar toogasha ay ku dileen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawaceen isla bartamaha marinka khaza duqeymaha ka dhacay ayaan ku guda jirnaa ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn u xishlimaha ku beegsatay guri ku yaela xerada albureej ee bartamaha dhacda waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntan ayaana waxay si gaar u abaartay guri ay ku sugnaayeen qoys falastiiniya waxaana inta la ogyahay ku shahiiday saddex ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoona la rumaysanaya in tobanaan ruux ay ku isxaniban yihiin burburka dhagaxaanta hoostiisa sidoo kale guri ku yaala wadad yarmuuga ee bartamaha magaalada khaza ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday shan ruux oo isku qoys ahaa sida ay sheegayaan dad gobjoogayaalla oo la hadlay warbaahinta halkay dhaawacmeen kuwo kaloo aad fara badan madrase ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku beegsadeen isla waddada yarmuug ee magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwaasoo ka mid ahaa barakacyaasha reer khaza halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan weli ku sugan magaalada khaza ayaa wuxuu soo warinayaa in ciidamada yuhuudda ay mar kala beegsadeen barakacyaasha ku sugan xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaana uu sheegay in bannaanka dhismaha iyo gudihiisaba ay daadsan yihiin dad badan oo shuhaada ah iyo kuwo kaloo dhaawaco kala duwan qaba aroornimadii hore ee maanta oo arbaca ah waxay ciidamada yuhuudda duqeen bahallimaha ka geysteen guri ku yaala xaafadda annasri ee galbeedka magaalada rafax ee dhacda xadbeenaadka ay wadaagaan marinka khaza iyo waddanka masar waxaana halkaas ku sheeday siday wararkan ugu soo gaarayaan in ka badan shan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo dufara badan ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeymo bahallimaha ka fuliyeen xaafado badan oo ka tirsan deeriil balax almakhazi iyo khanyunis waxaan la warinayaan duqeymahaas bahalnimada ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab ah iyadoona ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan subaxii hore maanto arbacaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeyn bahalnimaha ku garaaceen guri ku yaala alburej waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dadka halkaas ku shahiiday ayaana waxaa ka mid ah saddex caruur oo aad u yaryar dabaq weyn uu la degan yaha oo ku yaala xerada anusiirada iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kale sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hojirta waxayna wasaaraddu sheegtay in dadka ku waxyeeloobay duqeynta ka dhacday jiniin la geeyey isbitaalka weyn ee ku yaala magaaladaasi iyadoo sidoo kale duqeynta ku shiiday lix ruux oo magacyadooda lagu kala sheegay maxamed kharbiyah oo da-diisu ay tahay shan iyo toban sano mu'min abulhijaa oo isna da-diisu tahay labaatan iyo sideed sano amiir abulhijaa oo isna da-diisu tahay soddon iyo saddex sano xasaam qunuux oo isna da-diisu tahay soddon iyo afar sano iyo ibraahim qunayd oo isna da-diisu tahay labaatan iyo saddex sano ilaa waradada qaar ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay tuureen ilaa iyo saddex gantaal dhanka kale iskohorimaadyo aad u xoogan oo isku fara saareen muqaawamada falastiin iyo maleeshiyaadka daacadda u ah maamulka saynada yuhuudda ayaa wuxuu ka dhacay magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee ku hojirta gumaysiga maamulka yuhuudda wararka naga soo gaaraya magaalada ayaana waxay sheegayaan in guutada jiniin iyo maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas uu dhex maray dagaal adag oo saacado badan qaatay kaasoo khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada u tababaran maamulka yuhuudda ilo wariddo maxaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen qarax aad u xoogan oo lagu weeraray gaari midka ciidamada xambaara oo ay maleeshiyaadkani wateen waxayna midaasi keentay inay halkaasi ku dhintaan qaar badan oo ka mid ah maleeshiyaadkani waxaana gudaha magaalada jinin si weyn looga maqlayey dhowqa rasaasta isweydaarsanayeen labada dhinac guutooyinka ka dagaalama daanta galbeed ee taabacsan kooxda muqaamada falastiin ayaa waxay sheegeen in middan ay argud buuxda u tahay falal dembiyidada foosha xun ay muddooyinkan dambe ku kacayeen maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas ee hoostaag maamulka gumaystaha yuhuuda kooxaha muqaamada ayna ku goodiyeen sii wadi doonaan weerarada loogu argudayo shacabka daanta galbeed ee la kulmaya xadgudubyada maamulka yuhuudda iyo dabdhelifyadooda waxayna sheegeen inay bartilmaayd ka dhiganayaan cid kastoo hawaysataa dhiigga shacabka abriyada ee ku dhaqan daanta galbeed weerarkan dhegta dhiiga loogu diray maleeshiyaadka maamulka maxamuud cabaas ayaana imaanayaa kadib markii ciidamada maamulka isku dayeen inay weeraro iyo dhibaatooyin foolxun ay ka geystaan magaalada jiniin iyo deegaanada hoos yimaada tan iyo bish aynu soo dhaafnay waxay ciidamada u carbisan maamulka gumaystaha yuhuudda ay weeraro milatari ku qaadeen deegaano ku yaala daanta galbeed iyagoona dhibaatooyin kala duwan u geystay shacabka reedka ee ku dhaqan guud ahaan daanta galbeed waxayna tilmaameen dadka falastiiniyiinta in maleeshiyaadkan ay ka daran yihiin xagga xadgudubka maamulka gumaystaha yuhuudda iyagu adeegsanayo kooxaha muqaamada falastiin ee ka dagaalama marinka khaza iyo daanta galbeed ayaa waxay bishan aynu ku jirno ilaa dhammaadkii bishii horey fuliyeen weeraro kala duwan oy ku beegsadeen ciidamada yuhuudda ee dulmiga ku caanbaxay waxaa xusid mudan in dagaalyahanada muqaamada falastiin ay si firfircooni looga qayb qaadanayaan dagaalada marinka khaza una umaldooxayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda iyadoo waqooyiga marinka khaza ka soconaya go'doonkii ugu darnaa ee khaza soo maraa waxaana soo gudbin doonnaa haddii wallaha idmo qaar ka mid ah silsiladaha weerarada ay fuliyeen ciidamada muqaamada falastiin bishan aynu ku jirno ilaa dhammaadkii bishii hore ee disembar saddex iyo tobanka bisha janawari ee sanadkan hadda curtay labada kun shan iyo labaatanka waxay guutooyin ka tirsan kooxaha muqaamada falastiin weerar ku ekeeyeen dhisma ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ku yaala magaalada beet xanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana allaha fadligii halkaa lagu dilay ilaa saddex askari kuwo kalena waa lagu dhaawacay iyadoona oo gebi ahaan burburay dhismihii lagu weeraray ciidamada gumaystaha yuhuudda labiiyo tobankii isla bishan janawari waxay guutooyinka muqaamada falastiin weerar ku qaadeen gaari midka ciidamada xambaaro oo ku socdaalayay xerada jabbaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana durbadiiba warbaahinta caalamka isqabsaday khasaaraha gaaray ciidamada yuhuudda waxayna shaaca ka qaadeen warbaahinadooda in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen siddeed askari saddex ka midna ay dhaawacyadooda halis yihiin isla maalintaasi waxay kooxaha muqaamada falastiin weerar kale ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudasna ku yaalay xerada jabbaaliya iyagoona sidoo kale beegsaday gaari nooca meekraafka oo isticmaalaan ciidamada yuhuudda war ka soo baxay kooxaha muqaamada falastiin ayaana lagu sheegay in gaarigan lala beegsaday gantaalka tanduum ee lidka taanagiyada koo iyo tobanka bishan aynu ku jirnay sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxay dagaalyahanada muqaamada falastiin weerar qaraxa la beegsadeen guutada naxaal ee ka tirsan milatariga saanada yuhuudda waxaana halkaasi lagu dilay afar ka mid ah guutadaasi halka lagu dhaawacay lix kale askarta dhaawacantay ayaana waxaa ka mid ahaa sargaalsar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana lagu sheegay inuu yahay hogaamiye ku-xigeenka guutadani sagaalkii isla bishan dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay weerar ku qaadeen mid ka mid ah guryaha ay ciidamada yuhuudda ku dhuumaalaystaan ee ku yaalay xerada jabaaliya waxaana weerarka sifriidka ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada cadowga yuhuudda sideedii bishan waxaa sidoo kale marinka khaza ka dhacay dagaal aada culus oo isku fara saareen ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iska cabinta falastiiniyiinta waxaana halkaas looga itaaroonaday ciidamada yuhuudda waxna laga dilay saddex askari sida ay sheegtay warbaahintooda sidoo kale shantii bishan waxaa warbaahinta qabsaday dagaal aada u culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo u dhexeeya kooxaha muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda weerarkan aad ka culus ayaana yimid kadib markii kamid loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuud oo ka koobnaa ilaa iyo toban askari dhammaantood ayaana halkaas waxay ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac sida ay shaaciyeen kooxaha muqaamada saddexdii isla bishan janawari ciidamada muqaamada falastiin waxay weerar aad u culus oo dhabagal lahay u dhigeen kolonyo kale oo ka tirsan ciidamada yuhuud oo ka koobnaa ilaa iyo shan gaari oo gaashaaman kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay shaaciyeen in tiro gantaalla ay ku beegsadeen gawaaridan shanta ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida warka markaasi lagu sheegay diyaarad helikobtar ah oo gurmad ahayd ayay muqaamadiina gantaale ku garaaceen xilli ay dulmadaysay xerada albureej soddonka bishii disembar ee sanadkii dhammaaday labada kun afariyo labaatanka waxa ay dagaalyahanada muqaamada falastiin weerar aad u xoogan ku qaadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyagoona dilay shan askari kuwa kalana dhaawacay siddeed iyo labaatankii isla bishaas disembar waxay ciidamada muqaamada falastiin weerar kale nuuciya ku qaadeen ciidamo ka tirsan saayinada yuhuudda oo ku sugnaa agagarka masjidka alcadaar ee magaalada rafaax waxaana halkaasi ciidanka yuhuud lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxayna dagaalkaasi kusoo furteen diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda toddobiiy labaatankii bishii disembar camaliyadan furlimaha ayaa waxuu mid ka mid ah dagaalyanada muqaamada falastiin ku beegsaday askar ka tirsan ciidamada yuhuudda bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin ayaana lagu sheegay in halyeeyga istishaadiga oo bartanka ka istaagay shan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda halkaasna uu isku qarxiyey intaasi waxay ahaayeen weeraradii ugu cusla ee ka dhacay marinka khaza tan iyo bilowgii bishan ilaa dhammaadka sanadkii hore ee labada kun afariyo labaatanka waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobanaan askari ugu dambayntii waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada dawxa ee caasimada dalka qatar ka socday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo lagu doonaya in lagu gaaro heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi oo dhex mara maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin waxaanay xogaha dheeraadigaynu ka helin heshiiskan tilmaamayaan in maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin gacanta laga saaray dokumentariyadii ugu dambeeyey ay ku xusan yihiin qodobada heshiiska waxaana saacadahan soo aadan la doonaya in heshiiska qaranka lagu duugo lana soo gebagabeeyo dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka khaza wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa waxay sheegtay in meel wanaagsan uu maraya heshiiska dhinacyadan ay iminka ku balansan yihiin magaalada dawxa waxayna wararka qaar tilmaamayeen in heshiiskan ay garwadeen ka yihiin dowladaha maraykanka qatar iyo masar waxaana la filayaa in isbuucyadan soo aadan lasoo gebagabeeyo oo heshiis waare laga gaaro dagaalka marinka khaza ergeyga oo madaxweynaha cusub ee maraykanka u soo diray yuhuudda ayuu wuxa uu kulamo gaara la qaatay madaxda dagaalka ee maamulka yuhuudda isagoona u tallaabay dhanka magaalada dawxa halkaasna kulmo xasaasi ah kula qaatay dhexdhexaadiyaasha tani ayaana waxaa loo sababeynaya inuu maraykanka markaan doonayo inuu iska khafiifiyo dhaqaalaha baaxadda leh uu ku bixinayo dagaalka marinka khaza ee lagu gumaadayo shacabka abriyada waxyaabaha xusid mudan ayaa waxay tahay in iminka ay yuhuudda ku khasban tahay inay oggolaato qodobada heshiiskii uu dejiyey ismaaciil haniya madaxii hore ee xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada falastiin taasoo ahayd sanadkii hore markaasoo ay yuhuudda ka madax adeegtay inay saxiixdo balse iminka ay ku khasban tahay iyadoo dullisanna ay doonaysay in arrinkaasi ee qaranka ku dugto